أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwooda ugu doorka roon in ka badan soddon askari oo yugandhiis ah ayaa bakhtigii dhaawac ku noqday dagaalo culus oo mar kale ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda riddada soomaaliya ay afduub xooggan ka wado magaalada muqdisho multaqa ballaaran uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna bogaadinayey guulaha mujaahidiinta ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa boqol neef oo diya ah u kala wareejisay beelo walaalo ah kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ku boorisay bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada inay xoojiyaan kaalinta ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika dowladda kaafirada ruushka ayaa wadda qorshe ay ku doonayso in galangal xoogan ay ugu yeelato qaaradda afrika waa subaxnimo xad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaalka bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan in ka badan soddon askari oo yugandhiis ah ayaa bakhti ii dhaawac ku noqday dagaallo culus oo mar kale ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose dagaaladan oo lagu jebiyey ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maliishaadka murtadiinta ayaa shalay mar kale waxay ka dhaceen duleedka degmada afgooye waxaana allah fadligii lagu dilay ilaa saddex iyo toban askari oo yugandhiis ah halka lagu dhaawacay siddeed iyo toban kale sidoo kale waxaa dagaaladaasi lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen bar kontarool oo maliishaadka ridada ay ku leeyihiin deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho dhanka bakool ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday saldhigga murtadiinta ee degmada waajid xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda ridada soomaaliya ay afduub xooggan ka wado magaalada muqdisho sida faahfaahinta warka inoogu eegayo walaalkeenna abuushayba degmooyinka gobolka banaadir waxaa ka socda falal burcadnimo oo ay maleeshiyaadka kooxda ridada ku dhibaataynayaan shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho dadka ayaa ka cabanaya maleeshiyaadka gaadiidka sida qasabka ah ku qafaalanaya kadibna dadka uga cagajuglaynaya waxayna ku qasbayaan isdiiwaangelin qayb ka ah doorasho ku sheega dhacdooyin dhowr ah oo qaarkood dad shacab ah nafta lagu dhaafiyey ayaa laga soo calaamadeeyey magaalada muqdisho maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa waddada u istaaga gaadiidka beelka ah iyo bajaajta waxayna dadka u qafaalanayaan dhanka saldhigga booliska halkaasi oo laga qorayo isdiiwaangelin qasab ah xildhibaan cabdiqaadir cosoble oo ka mid ah golaha dawaaqeedda kooxda riddada ayaa xasan gargurta iyo kooxdiisa ku eedeeyey in si qasab ah dadka ku diiwaangelinayaan isagoona ka markhaati kacay dhacdooyin si qasab ah dadka loogu diiwaangeliyey
haddaan laga laabanna waddankaa lagu burburinaa registrathonka aad tilmaamayso oo hadda aad ii sheegayso meesha xoog uga socday waa magaalada muqdisho iyadana qorayaa lagu suubinaya not only dadka muqdisho degan maahana qofkii la arko jidka lagu arkaa inta la istaajiyaan laa isregistar garay waxaa aniga cabdiqaadir aan la kulmay qof mas-uul ah oo ka yimid gobollada oo safar ku yimid shaqo u yimid magaalada xamar oo yidhi jidka askari igu qabsaday oo leeya isregistar garay waxaa u fahmay registrathonka noocan inaan laga rabin codayna laga rabo keliya magacyo in lagu aruursado oo meel lagu registar garaysto keliya laakiin ma ahan waxay la yaqiinay oo registration ahaa oo sometimes ninkaa wuxuu ii sheegay islaan dhinaciisa joogtay oo qoray lagu soo wada inay tiri war magaa xaafatay la iska soo registar gareya aniga
isbuucyadii la soo dhaafay ayay murtadiintu habdhaqankan cusub oo ku dhibaataynayeen shacabka muqdisho waxaana xusid mudan kubnaan kun oo qoys isaga guureen caasimada sababo la xidhiira jujuubka ay kala kulmayaan murtadiinta dadkaasoo qaar badan oo ka mid ah u guuray wilaayaadka islaamiga ah halkaasoo ay ka helayaan ammaan iyo degnaansho taam ah mahadsanid abuushayba multaqa ballaaran oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna bogaadinayo guulaha mujaahidiinta ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan faahfaahinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen cabdiqani moxamed شبابي مضات الفتوح وجيش الفساد مضى للفرار جيوش الشباب مضات الفتوح وجيش الفساد مضى للفرار فها هو نصر الإله بدا يلوح كمثل الشروق انتشر multaqahan oo ahaa mid lagu bogaadinayay guulaha mujaahidiinta oo ay ugu horrayso furashada degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan ayaa ka dhacday beerta shareecadaha ee bartamaha suuqa degmada buqa qable waxaana multaqahan soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu horreyn waxaa multaqaha ka hadlay oo kelimad tawciyaha ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga xaq iyo baadilka loolan baa ka dhexeeya ilaa qiyaami saaca loolankaas waa jirayaa xaqa ha la taageero nasriguna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u ballan qaaday muuminiintu u ballan kaana xaqan calayna nusru lmuuminiin dagaalka socdana alla subxaana wa tacaala muuminiintuu la jiraa gaaladu maray liibaanayaan ma jira innahu laa yaflaxu lkaafiruun buu ilaahay maray liibaanayaan malaha meel walba waa ku jabayaan wain yuqaatiluukum yuwalluukum ladbaara uma laa yunsaruun haddii idinla dagaalamaan dabaday jeedinayaan buu ilaah yidhi marka nasrigaas ilaahay noo ballanqaaday annasru xaliifu lilmuslimiin waana haynaa gobolkeennan maanta ku haynaa waxa weeyaan jihaadka bariga afra ka socda ayaanu haynaa nasriga alla na siiyey ilaahayna waxa weydiin noo dhammaystiro nasriga futuuxaadna na siiyo magaalooyin kale iyo meelo kale ilaahay noo furo sidoo kale goobta multaqaha ee degmada buqa qable waxaa kelimad ku bixaysa luqadda carabiga kana hadlaysa nasriga iyo futuuxaadka mujaahidiinta ka jeediyey mid ka mid ah dhallinyarada degmada buqa qable أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الليلة المجيدة أرحب جميع الحضور الكرام والضيوف الأعزاء وأقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم من قادة نحب كالمسك في الشيم أو كالأنز بالشهب أجملتم الحفل شكرا في مجيئكم وليس ينكر فضل من ذوي الحسب أضاء من بدنا من نور أوجهكم وضاب من عيشنا ما كان لم يضب إن في الجهاد في سبيل الله رفع الذل عن أمة المسلمة وما فتأ المسلمون منذ غابت عنهم هذه الفريضة الإسلامية kelimaadka laga jeediyey multaqaha ka dhacay degmada buqa qable waxaa sidoo kale kaalin weyn ku lahaa odayaasha dhaqanka iyo abwaanadaha ku dhaqan wilaayada hiiraan iyadoona bulshada ku booriyey garab istaagga mujaahidiinta ragga maaragtay mujaahidiinta ah soo hoyey guulahanan ku naaloonayno ee halkan aan taagannahay waxaan leenahay jazaakum allahu khayr nasriga israac raacay laga soo bilaabo bishii shacbaan ilaa hadda oon joogno bishii safar aan joogno guulihiisa soo raacraacay oo ilaahay uuna siiyey subxaanahu wa tacaalaa sababna u ahaayeen ragga mujaahidiinta ah ee qadoogeysyaalka ah ee ku jira saquurta waxaanu leenahay jazaakum allahu khayr haddaan nahay golaha nuqubada islaamiga walaayada hiiraan waxaan leenahay adeerayaalow ducaqabooyinkiiow wiilasheenniow niciinna ayaan nahay garabkiinna ayaan joognaa diinta islaamkuna ma naaquusaysa insha allahu tacaalaa
migu been ku mari maayo allana mowlahey waaya migu been ku mari maayo allana mowlahey waaya nimankii malaay nugu matelay oo malab dhawowaaya moori iri maxaas meel dhahaan oo maxalka hiiraane murtadiinta meeshaas waa lakala miiji murtadiinta meeshaas waa lakala miiji lawada mowle oo wax maogeene annanka madaxiyo maalma doonayna diintan macaana rabnaa ina makaanayna walaalayaal waxaan fiirsannay ilaaha ku macsan maqal iyo muuqaal sidoo kale waxaa cusub mudan maktabka dacwada xarkashool mujaahidiin habeen iyo maalin saacad kasta markii la furo idaacadaha waxaad dhegaysanaysaan ama dhegaysanaa xafaladahaad la soo xiraayo sidaanoo kale ummadii diinteedii la baraayo gowraad la soo xiraayo tartanna la soo xiraayo macaahid la soo xiraayo ayagana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ajirkooda ha badiyo garguurtaiyo geeshkiisa wakaa guura gebi ahaantooda guuldarro garabka loo saari gooriyo ayaane gurmadkii islaamka ka imaaya gees walbee guryo lagu nagaada iyo gaara lala sexda diida guyaal badane dadgadoonku waayaha wuxuu na gooyaaba wataa aan gaarna guusha gebi ahaanteeda allaahu akbar
multaqahan ka dhacay degmada buqa qable ayaa sidoo kale gabagabo u ahaa dowraad diini ah oo maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qabtay bulshada ku dhaqan degmada buqa qable sida macalimiinta ganacsatada dhallinyarada iyo haweenka muslimaadka وباحات كانت لهم مغبرة وشكر لآسادنا في الثغور أبيتم إلى أن تكونوا أحرار فصبرا جيوش الإله الودود ونرجو لكم في جنان الغفور wilaayadda islaamiga ee galgaduud ayaa boqol neef oo diya ah u kala wareejisay beelo walaalo ah kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi warbixinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen marwaan maxamed waxyaahadii kala wareejin u dhexaysay beelaha muslimiinta ah ee mursado iyo wacaysle ee wadadega wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda arrintaas oo ay garwadeen ka ahayd wilaayada diyadan ayaa lagu yeeshay beesha mursado oo nin ka dhashay uu dilay nin kale oo u dhashay beesha wacaysle waxayna maxkamadda islaamiga wilaayada galgaduud ku xukuntay boqol neef oo geel ah oo lagu qiimeeyey konton iyo siddeed kun afar boqol oo dollara munaasabad ka dhacday gudaha magaalada caalbuur ayay beesha murursade lacagtaasi diyada ah ugu wareejisay suldaanka iyo odayaasha beesha wacasre iyagoo ku sii wareejiyey wakiilka warasada cusmaan cabdi gacal oo ah ninka dhintay waxaa munaasabadda goobjoog ahaa odayaasha labada dhinac waxaana ugu horrayn ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka beesha murursade oo dhigooda wacisle ku wareejiyey diyada lagu yeeshay halkan waxaan ugu heshiinay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala boqol neef oo geela ayaa lagu xakumay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa xukun dabadiina waan ku qanacnay haddaan nahay beesha mursade walaalehna beesha heerwacasrana way ku qanceen boqol neef oo geela oo u dhiganto konton iyo siddeed kun iyo afar boqol ayaan halkan ku kala wareegsanaynaa waxaana rabnaa inaan ku wareejinno walaalaheenna beesha heerwacees leh insha allahu tacaala ayaguna waxay ku wareeji doonaan biidn illaahi tacaala weliyu demka iska lahay insha allahu tacaala
waa kitaabka ilaahi aan ku wada qanacsannahay asagaan mataqaana ahaan u wada xugun tagnay asagaan maaragta ku wada heshiinay ilaahay baa ku mahadsan muslimiinta kale oo hareeraha joogtana waa inay usoo xugun tagaan ilaahay kitaabkiisa qaataan waa wax ilaahay ummaddiisa ka rabo cibaado ah intaas kadib odayaasha beesha waacasro oo ugu horreeyey suldaanka beesha ayaa goobta munaasabadda ka hadlay iyagoona sheegay inay la wareegeen lacagta diyada ah ee lagu xukumay beesha murursade haddaan nahay beesha heer wacaysle anigoo ah suldaankii beesha wacaysle waxaan maantay u qabannay warasadii ismaan cabdi gacal oo ku sababaystay gacanta nin ka mid ah walaalahayn heer murursade xoolihii shareecada ilaahay ay ka xukuntay waan ka qaadnay waxaana ku wareejinnay wakiilka waxaan leenahay wajasaakum allahu khayran baan leenahay saas iyo si ka fiican aan ku dadaalno waxyaaba hadday dhacayaanna un waxaa weeye sida hadda aan ku xallino quruxda badanne inaan sii fasisino meeshaas aan ku hankino aan dardaarmi lahayn kulligeyna aan isla qabanno wax kastoo dadka carqaladda iyo nabadda aan haysano oo aakhiradiina ku dheelaya wabillahi tawfiiq waxaan walaalaha murursade ka guddoomaynaa geelaas boqolkaas halaada waa ka guddoonnay walaalaha waxaana u guddoonnay waraasadii ismaan cabdi gacal insha allahu tacaala dadka dhaxalkeena iska lahayn insha allahu tacaala gacanteena ku ridi doonaa markana wakiilka warasada diyada loo xukumay ayaa madasha ka hadlay isagoo sheegay inuu haysto lacagtii diyada ee loo xukumay warasada nimanka beesha reer murursade xoolihii kutubka ilaahay ku laasimay waxay u dhiibeen beesha reer wacaysle beesha reer wacayslana aniga oo warisadii ismaan cabdi gacal ka wakiilahay ii dhiibtay waana u haayaa hoolahaasu boqol halaad oo geela oo kutubku xugmiyey waaye una dhiganta konton iyo siddeed kun iyo afar boqol oo doolar warisadii ismaan cabdi gacalna anaa u haaya ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid ayaa kelmid ka jeediyey munaasabadda isagoo la dardaarmay odayaasha labada beelood ilaahay wuxuu nagu soo gudbiyey maaragtay nidaamkii ama dagaalkii qabiilka qabaa'ilka soomaaliyeed oo wilaayadka ku nool maanta ilahay kusoo gudbiyey waxay joogaan hoos joogaan raaya tawxiid dadka markan barisay rabaan sidaasi waxay rabaan wacyigelin badanay rabaan arrintaas marka odayaasha insha allahu tacaala inay ka gaabinin waana dadka aad u fiican yihiin runtii waa isla degan yihiin waa is maaragtay qaraabo waa marka horan ahaayeen deris waa yihiin arrintaas marka in la xoojiyo ayaana dardaarmaynaa runtii annagana waxaan markhaati ka nahay maaragtay diidii ninka reer wacislaha cusmaan oo maaragtay loo xukumay in maanta baasha mursada iyo odayaashii ay ku wareejiyeen ilaahayna waxaan weydiisanaynaa in nagu soo celinin ama maaragtay labada beelood dhaxdooda in arrintaas marka aad iyo aad loogu dadaalo dardaarmaynaa dhacdadan ayaa tusaale u ah sida beelaha muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ay u aqbalaan inay wax ku raadsadaan kitaabka alleh kuna kala baxaan shareecada islaamka ah waxayna maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka ka jira markasta u taagan yihiin ilaalinta midnimada muslimiinta xalinta khilaafaadka iyo ku garnaqidda cadaalad shareecadeed taasoo horseed u noqota nabad waarta iyo walaaltinimo sugan mahadsanid marwan wilaayada bakool ayaa ku boodhisay bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas inay xoojiyaan kaalinta ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan xilli cadowga ku soo duulay shareecada islaamka si gaara wilaayaadka islaamiga uu dhabar ka jeediyey kuna jabay duulaankii uu ku soo qaaday dadka muslimiinta ayay wilaayada islaamiga ee bakool muslimiinta guud gaar ahaan bulshada wilaayada ugu baaqday inay u diyaargaroobaan israacinta cadowga ku hor kufay warbaahinta isaga oo dullaysan sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo salaadii maqrib kadib ka hadlayay mid ka mida masaajida ku yaala degmada tieglow ayaa bulshada guud si gaara bulshada ku nool wilaayada ugu baaqay inay qaataan diyaargarowgii ugu dambeeyey ee cadowga ay kaga saari lahaayeen soomaaliya sheekh abu cabdiraxmaan ayaa sheegay in cisiga iyo sharafta qofka muslimka ay ku jirto jihaadka iyo la xisaabtanka cadowga alleh isagoona dhanka kale muslimiinta ugu bishaareeyay in gaalada ay jabtay oo ay ku hungowday weerarkii ay ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga umatumayka cisiga wasa jihaad yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum jihaadka wal anhaayna ummatun maslaxadiiya makajara weli hoog lagagaaadoon hooga laha kanacsadee maylana dhallinyaro soomaaliyeed gaar ahaan gobolka ku nool anoo ku faa'iidaysta oo fursadun walaalayaalow gaalo geedka calansha dhii gaalo calansha dhii allahu akbar gaalo calansha dhii xaqiiqatan tuma wallaahi gaalo calansha dhii meel kas yaroo caalamul islaami kuga hayta mana gaalo ma imbaahanta geedka dembooy ma gaariyeel ari jaray gaalo geedka ma imbaahanta in lisraasiiyo in lagu harni in lagu harni soomaaliya bariga afrika oo kale kuwarqabta ogsatiin gaaladii wallahaay malee war shalkaagahay markuu dugsigii shalkay maylan baahanya dhallinyarada oo meyrobaaga muundada ka eh maylaan raay adduunyanan hayno walkalan hayno way ballana walaalayaalow kitaabkun ilaahay difaacayaan baahdi halka hoy muaskaraad kal buuyey fursadun halka faa'iida waaliga ayaa tilmaamay in marka laga reebo dadka shareecada ay u cudur daartay dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan looga baahan yahay jihaadka waajibna uu ku yahay isagoona intaasi ku daray in xilligii saxaabada dadka cudurdaarka qaba xitaa ay furumaha buuxin jireen
sabab geedka sharci ee cudurdaar sharci ah dadka ilaahay sii indhoolade booste dadka noocgaas oo ilaahay sheegi markii lagu reebo waa yeellada saxaabada qustandiniya yeelo ka dagaalami jiraan macnaan dhawaay ya istambuul oo caasimada turkiya yoga jasiiratul caraba ku taban sacuudiya ku taban yo meelulo uga baajiran ku duuli jira dagaalku waa yeelada saxaabada qaar kumid ayo indhoolooyin indhooshay walngaargaan markii seerowba manaa waa fiiriyaba seerow ilooleeba gabato waa ebidata haliintoole walaa dhooba weeragaas yo mayla rajar yaalshay ma eraan aabbawaada may waa yeelbataa ilaahay waaba kiin udur daaray laysa alal acmaa xarajun ba ilaahay eray laakiin dhoolka mana dembe korjay masaaran oo jihaadku kufadhaada balaaray miskuroogdo mayar jari rooweeri mana infiruu khifaafan watigaalan ay wed infiruu khifaafan watigaalan ay wed adoo waayeel ato culusto jirib ulees ata bah adoo dhallinyaro atoo mayla raay shaab ata bood ilaahay lan cudur daari ma jara ilaa lan indhoole laysa alal acmaa xarajun walaa alal araj xarajun walaa alal mariidi xarajun
isaga oo kelimadiisa sii wato ayuu waaliga soo hadal qaaday dhibaatada xooggan ee yuhuuddu ay ku heysa dadka muslimiinta ee reer falastiin oo duqaymihii ay ugu dareen gaajo kumanaan muslimiin ahna gaajo daraaddeed ay u shahiideen isagoo aad moodda waaliga in indhihiisa ay ilin ku taagan tahay ayuu tilmaamay in marnaba aysan jirin sabab qofka muslimka uu u fadhiyo isaga oo walaalkiis uu dhiig baxayo falastiin walaa ku socda ogdiin ciyaalkii falastiin iyo bilaantiyo mahasi dadkii marka mayl araay oo waayeeladii ahaayeen barmageydadii araay iyo anti macnaha habad hoobii walilaka dhamaay baylaka dhamaay weliha heriya unu qabateen laha saari iyo raashin lindiidi baraha bulshada meerkaas ay oga bacaadka amayaan macnaha maaragna kheyari arrantii haggalada ahma dhanka baahay darteed inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun seeka fadha hela korna markuunada fadha miniyaanun diintaanoo laha kuduuli dadka muslimiinta erdayoo lakutumudahay kitaabka qur'aankiyo lakatutumudahay masjidul aqsa yahuud yeel labaati afar saa kakaadi ahay kitaabkiya kakaadi ahaya mayslaha sawire hadda kahor ogsantiin yeelo iid ata saan hasuusada galbagayma kukuhaasanti aan noola maywaali waa arran dhacdee eed uwiin waay laakiin iimaanaynu ku damgadaw wiliba may haytay yowmulxaji akbar maalinta aarafado hijaaya sugiinay waddamada yurub waddan kumid ah haddama hasuusado ee maylaha suubiye kugaale iyo may seeday masaajidka yaala meele kitaab qur-aanka ha qaadi hilib doonfaran ha qaadi kerker hilib iyo eerana yaa qaadi kitaab qur-aankiya ku rugi markaasaa dhowkanta dhinkiisa gariroogsaday macnaha kitaabka ilaahay difaaci ay lagu sugahay وإنك كو أيمانهم من بعد آدهم وضعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون gaalo say noo keeri karto walaalayaal gaalo wada hadal manoo keeraas gaalo amleeyo manoo keeraas ilaahay meeray haddii diintin duraan nabiyullaahi moxamed ingifaan kitaab qur-aanka iyo muxaramaadka muslimiinta ka hadgudubaan ilaahay may baari faqaatiluu a'immata alkufri kelimadan uu jeediyey sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ku soo aadaysay xilli murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ay ku jabeen duulaankii shareeca ladirirka ah ee ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga islamarkaana lagala wareegay inta badan degmooyinkii iyo deegaanadii ay ku soo duuleen kuwaasoo hadda lagu xukumayo shareecada alleh mahadsanid abu xasaan ugu dambayntii dowladda kaafiradda ee ruushka ayaa wadda qorshe ay ku doonayso in galaangal xoogan ay ugu yeelato qaaradda afrika warbixintan soo socota waxaa inoo eegayaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تعتزم فتح بعثة دبلوماسية مؤقتة في ليبيا لمواجهة النفوذ الروسي المتزايد دخول حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنتسوف المياه الليبية قبالة سواحل طبرق حمل معه دلالات marka hal albaab oo xirmo mid kale ayaa furma taasina waa falsafadda ruushka uu u adeegsaday siyaasadda dibadda kadib markii uu lumiyey saamayntii uu ku lahaa gudaha dalka suuriya awoodda milatari ee moscow ayaana markan si aanan horay loo arag ugu fidaysa qaaradda afrika saamayntii bariga dhexena waxaa beddelay dhul cusub oo istaraatiiji ah sida liibiya gobolka saaxilka iyo xuduudaha suudaan iyo jaad warbixintan waxay dul istaagaysaa sida ruushku uu si xeeladaysan ugu beddelay safarkiisii istaraatiijiyadeed isagoo adeegsanaya saldhigyo cusub xulafo hor leh iyo qorshayaal cusub iyadoo ujeeddada ugu weyna ay tahay in afrika uu ka yagleelo saamayn ballaaran oo la mid ah tii uu ku lahaa gudaha bariga dhexe waa isbeddel aanan sahlanayn oo horseedi kara saamayn siyaasadeed oo cusub faragelin ballaaran iyo su'aalo mug leh oo la xidhiira maxaalufin kale ayay moscow ka doonaysaa afrika mise halis amni ayay tani dhalin doontaa liibiya dal dhaca waqooyiga afrika waa halka ugu xooggan ee ay maanta ka socoto saamaynta ballaaran ee ruushka kadib burburkii ku yimid nidaamkii bashaar al asad waana halkaa ay diiradda saaraysa warbixintan oo uu baahiyey wargeyska african defense forum ee hoostaga taliska maraykanka ee africom ka wareegitaanka ruushka ee suuriya iyo cagadhigashadiisa liibiya markii ay meesha ka baxday dowladdii uu hogaaminaya bashaar al asad kremlinka ruushka ayaa si dhaqso ah u wareejiyey agab ciidan oo fara badan oo u yaalay gudaha dalka suuriya qayb badan oo ka mid ah agabkaas waxaa lagu daadgureeyey bariga liibiya gaar ahaan saldhigga al-khaadim oo ku yaalla goob boqol kilomitir aagga bari kaga beegan magaalada banghaazi saldhiggan ayaa noqday xarun istaraatiiji ah oo uu ruushku u adeegsado howlgallada milatari hub wareejinta iyo kormeerka dhaqdhaqaaqyada gobolka saaxilka ka socda waayihii dambe andrew macrojer waa xubin ka tirsan hay-adda jamestown foundation oo samaysa arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo dabagalka waxa ay ugu yeeraan argagixisada mar uu ka hadlayey soo cagadhigashada ruushka ee liibiya iyo la wareegidiisa saldhigga al-khaadim ayuu sheegay in halkan ay tahay isla meeshii uu macmar al khadaafi ka bilaabay duulaankii uu ku qaaday dalka jaad siddeetamayadii maantana ruushku uu beddelay booskaas maadaama ayuu yidhi uu adeegsanayo isla xeeladii khadaafi si uu u ilaaliyo ruushka masaalixdiisa gobolka saaxilka isku xirka saaxil iyo liibiya iyo ahmiyadda istiraatiijiyadeed ee uu ruushku ugu fadhiya dhulkan mar warbixintu ay ka hadlaysa qodobkan ayaa la soo werinayaa arrin la diiwaangeliyey muddo aanan fogeen kaasoo ah in diyaarad nooca antonof boqol labaatan iyo afar oo ka soo kacotantay gudaha dalka suuriya bishii mey ee sannadkan laba kun shan iyo labaatan soona gaartay gudaha dalka liibiya gaar ahaan saldhigga alkhaadim ay awood u yeelatay in islamarkiiba ay uga sii gudubto magaalooyinka bomaako iyo wagaduugu oo ku kala yaala dalalka maali iyo burkina faso tani ayaana bannaanka keentay ahmiyadda istiraatiijiyadeed ee liibiya iyo waxyaabaha ay xukuumadda moscow u doonayso inay cudud ahaan halkan kusii xididaysato tani ayaana sahli karta sida muuqata in ruushku uu kooxdiisa fagner gaarsiiye saanad weliba si sahlanna uu sidoo kale u fushin kara dhammaan danihiisa gaarka ah cilaaqaadka faladimir putin iyo jenaraal khaliifa xaftar ma mid liitaa mise waa mid xooggan tani waa su'aal kale oo ay hoosta ka xariiqaysa warbixinta wargeeska african defense forum ee hoostaga taliska africom waxaana lagu waramayaa in ruushku uu xoojiyey xiriirka uu la leeyahay jenaraal khaliifa xaftar oo hogaamiye ciidanka maamula bariga liibiya waxayna moscow si joogto ah u taageertaa xaftar putin ayaana tallaabadan u arka mid istaraatiiji ah oo lagu sugi karo danaha kremlinka ee gobolka law osborn oo ka tirsan kooxda baaritaanka ee all ice on fagner ayaa sheegay in ruushku uu gudaha dalka liibiya ka fulinayo howlgallo waaweyn oo ay halisi ku gadaaman tahay iyadoo diyaaradaha dagaalka iyo kuwa xamuulka militariga ee moscow ay si joogto ah uga kala gooshayaan gudaha dalkan xukuumadda ka dhisan caasimadda drabolis ee haysata aqoonsiga galbeedka ayaana dhaleecayn mooye sheedda sare ka daawanaysa wax weliba oo ay si wadajir ah u samaynayaan ruushka iyo jenaraal khaliifa xaftar warbixinta joornaalka oo sii socota ayaa markan u jihaysanaysa dhanka xuduudaha dalalka jaad iyo suudaan waxaana halkan ku yaalla mataanu suhra oo ah mid ka mid ah salgiyada istiraatiijiyadeed kaasoo uu ruushku faramaroojistay waayihii dambe dabayaaqada sannadkii lasoo dhaafay ee laba kun afar iyo labaatan ayaana moscow ciidamo fara badan geysay halkan iyadoona dayactir ballaaran ku samaysay saldhiggan anas elgomati oo ah madaxa macadka sadiiq institute ayaana mar uu ka hadlayey tallaabadan waxa uu yidhi saldhiggan waa istaraatiijiyad cusub oo uu ruushku ku kala rogayay xisaabtiisa afrika ma ahan badiilka suuriya oo keliya balse waa bilowga shabakad cusub oo ka bilaabatay badda mediteraneanka lana doonaya in ay ku sii fidda afrika inteeda kale gunaanadkii warbixinta wargeeska african defense forum waxay leedahay sida muuqata ruushku ma lahan keliya dana ciidan iyo saamayn militari balse waa mid doonaya in sannadaha soo aadan uu si dhammaystiran badiil ugu noqdo galbeedka dalalka militarigu ay hogaamiyaan sida niger maali iyo burkina faso ayuuna hadda si qoto dheer ugu xididaysanayaa isagoona dib u howlgeliyey saldhigyo hore oo la ilaabay iyo xarumo istaraatiiji ah hiiryadii reer yurubna waxaa baddashay tan ruushka ninkii daarta ka baxay iyo kan soo galay ayaana falanqayaashu gobolka waxay sheegayaan inuusan jirin farqi sidaas u ballaaran liibiya dhankeeda iyo galaangalka xukuumadda moscow ayaana dhalisay su'aal ah maguulo cusub oo istaraatiiji ah ayuu ruushka halkan ka gaari doonaa mise waxay noqon doontaa xaalad kale oo la mid ah tii uu kala kulmay gudaha dalka suuriya aad u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkan eliyaas warbixintiisana waxay gun iyo gabagaba ay waahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu